halkan waa radio cegaag haddana waxaan waraysi la yeelanay macalin xasan warfa oo ah macalimiinta boston public schoolka macalin waxaad nooga sheegi kartaa barnaamijka maanta aan runta caseedeynayno saskii ay ka baxeen amar aadan iyo ninkii wasiirka sare cadow iyo dhammaanba ardaydii iyo macalimiintii ku dhimatay meesha iyo xataa jurnaaliskaha saskowgii inaan uga seedeyno inaan kaxun waxaa absaday masiibada ku habsatay marka waxaan kale oon ujeedadeedu ahayd inaan nahay jeclayn sida doqonnimada leh ee loo laayay astaa ee hubka wadan ee waxay qabtaan oo qura tahay nabad ka shaqayn aqoon ka shaqayn iyo arday ababin iyo waxbarid in qori loola tegay bamba loola tegay oo loo arkay inay cadow yihiin doonaynaa inaan u sheegno soomaalida dadka xaqdarra lagu laayay iyagoo jihada toosan haystaa la laayay kuwii laayayna waxa weeye qaar ka soo horjeeda islaamnimada soomaalinimada iyo waxaan u taaganahay